جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna aan toddobaadkan ku eegi doono waxa uu noqonayaa dowladda yuganda oo ku soo biirtay dowladaha raadinaya marinbadeed dhacabariga qaaradda afrika iyo xukuumadda kambaala oo fariin dagaal u dirtay dowladda kenya qodobada kale ee barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaallo lagu jebiyey maleeshiyada murtadiinta oo toddobaadkan ka dhacay duleedka deegaanka baarsanguuni iyo sarkaal iyo askar dhigta dhiigga loo daray iyo howlgallo kale oo lagu naafeeyey murtadiinta oo ka kala dhacay muqdisho iyo shabeellada hoose maleeshiyaadka murtasaqada murtadiinta baangaraafta ee maraykanku soo tababaray oo dad beeraley ah dilal iyo dhaawac ugu geystay tuulo hoos tagtaa deegaanka basra idaacadda islaamiga ah ee andalus oo toddobaadkan baahisay mid ka mid ah halyeeyadii fuliyey howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday dhismaha xarunta godka jiracow ee magaalada muqdisho barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dardaaranka halyeygaasi xaflad shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey arday ka gudubtay dugsiga hoose ee al amal oo ka dhacday deegaanka yaaq baraawe ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa hadduu alleedmo in ka badan toban gaadiid ah oo ku basbeelay dab xooggan oo toddobaadkan ka kacay magaalada baraawe ee shabeellada hoose iyo ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo weerar cagmarin ah ku qaaday mid ka mid ah saldhigyada ciidan ee maleeshiyada xukuumadda riddada maali qodobadaas iyo xubintii dhacdooyinka toddobaadka ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag dowladda yuganda oo ku soo biirtay dowladaha raadinaya marinbadeed dhacabariga qaaradda afrika iyo xukuumadda kambaala oo fariin dagaal u dirtay dowladda yuganda waxaa warbixintan kusii ambaqaadaya suheyb cabdulaahi xilli dowladda itoobiya sannadadii lasoo dhaafay ay waday loolan ay ku doonayso inay ku gaarto badda cas ayaa dhanka kale waxaa dadaalkaasi badraadinta ah mar kale ku soo biiray mid ka mid ah dowladaha dhacabariga qaaradda afrika uganda oo ah waddan darisla ah dalalka kenya iyo tanzaniya ayaa markeeda ka dhawaajisay in ay doonayso inay gaarto badweynta hindiya iyadoo madaxweynaha dalkaasi gaalka lagu magacaabo yuweri musefeni uu sheegay in kambaalla ay bixinayso wax kasta ay awooddo si ay u hesho marinbadeed ay malaayiinta yugandhiiska ah ay kaga baxaan go'doonka juqraafiyadeed xilli uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ayuu musefeni uu sheegay in uu gelayo dagaal aan doorasho lahayn uu bad ku raadinayo tallaabadaasoo u muuqatay mid loogu hanjabayo dowladda kenya waxa uuna sheegay in dadaal kasta ay ku bixinayaan sidii bad ay u heli lahaayeen isagoo hadlaya ayuuna yidhi
uganda haddii ay isku daydo inay dhisato ciidan badeed sidee ayay u dhisan kartaa iyadoo aan bad lahayn qaab dhismeedka siyaasadeed ee afrika waa mid aan caqliga lahayn qaar badan oo dalalkaasi ka mid ahna xitaa marinbadeed ma haystaan taasi waxay dhibaato ku tahay dhaqaalaha iyo difaaca labaduba sidee wax soo saarkayga ugu dhoofin karaa dibadaha anigoo badla-aan ah sidaasi darteed ayaan hadal iyo heshiisyo aan dhammaad lahayn ula galnay kenya balse baddu waa xaqayga oo aniga ayaa leh mustaqbalka waxaa dhici doona dagaallo
yuweri musefeni ayaa cadaalad darro ku tilmaamay in dalalka aan badda lahayn ee yuganda ay ka mid tahay laga hor istaago mariinbadeed muhiim ah oo ganacsigooda iyo difaaca dalalkooda muhiim u ah wuxuu sidoo kale gaalkan fikrad waaliyaha ku sifeeyey in dalalka xeebaha saaran ay keligood ku koobnaadaan lahaanshiyaha badda hadalkiisa ayaana wuxuu dood xoogan uu ka dhex dhaliyey gudaha dalkaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah waddamada deriskala ah yuganda malaayiin keeyaan ah ayaa bilaabay inay ka falceliyaan tallaabadaasi iyagoo hadalka musefeni ku sifeeyey mid daandaansi ah jenaraal muhuzu oo ah wiil uu dhalay musefeni islamarkaana ah taliyaha guud ee ciidanka yuganda ayaa tallaabadaasi soo dhoweeyey isagoo sheegay inuu u diyaargaroobi doono dagaal uu la galo waddanka kenya islamarkaana ay marinbadeed xoog ku qabsan doonaan inkastoo hadalka ka soo yaray dowladda yuganda uu ahaa mid lama filaan ah haddana waxa uu ku biirayaa tallaabo dowladaha aan badda lahayn ee dhaca mandiqadda geeska qaaradda afrika ay ku doonayaan inay marinbadeed ku helaan dowladda xabashida etoobiya ayaana labadii sane ee lasoo dhaafay waxa ay dhankeeda ku jirtay loolan xooggan oo ay ku doonayso in badda cas ay ku gaarto iyadoo mar heshiis la saxiixatay maamulka somalilan ee dhaca waqooyiga soomaaliya mar kalena ku goodinayso inay ku duulayso dekedda casab ee waddanka eritreya marka laga soo tago etoobiya oo iyadu sannado badan ku howlaneed inay hesho marinbadeed sidoo kalena mar soo xukuntay qaar ka mid ah dekedaha dhaca gobolka haddana in yuganda ay marinbadeed dhankeeda raadsato ayaa falanqayaashu waxa ay ku tilmaamayaan inay tahay mid lagu raadinayo dhulballaarsi hor leh xukuumadda kambala oo badweynta hindiya ka raadinaysa marinbadeed ayaana goodiskeeda keliya uusan ku koobnayn waddanka kenya iyadoo soomaaliya ay ka joogaan kumanaan ciidamo ah xogo iyo warbixinno hore u soo baxay ayaana muujinayey in dowladda yuganda ay doonayso in dekado ay ka dhisato gobolka shabeellada hoose si gaar ah magaalooyinka marka iyo baraawe oo ay duulaan ku joogaan ciidamadeeda muddo ka badan toban sanno sidaasna xukuumadda kambaalla ay ku hesho dhaqaalaha ka soo xarooda dekadahaasi soomaaliya oo ay gumaysi ku joogaan kumanaan ciidamo ka kala socda dowladaha reer galbeedka iyo sidoo kale kuwa afrikaanta ah ee gobolka dhaca ayaa noqday mid baylah ah iyadoo lagu tartamayo gurashada khayraadkeeda maamulada riddada ah ee waddanka ka jira ayaana ah kuwa beecinaya dhulka iyo sidoo kale hantida dadka soomaaliyeed
واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan ka dhacay duleedka deegaanka baarsanguuni iyo sarkaal iyo askar dhegta dhiigga loo daray iyo howlgallo kale oo lagu naafeeyey murtadiinta oo ka kala dhacay muqdisho iyo shabeellada hoose qodobkaas iyo sidoo kale maleeshiyaadka murtasaqada murtadiinta baangarafta ah ee maraykanku soo tababaray oo dad beeraley ah dilal iyo dhaawac ugu geystay tuulo hoos tagta deegaanka basra qodobadaas iyo kuwa kale waxaa xubintii dhacdooyinka ku eegaya maahir moxamed waad mahadsan tahay walaalka xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabaynaa howlgalladii toddobaadkan dhacay ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan howlgallo ka fuliyeen qaar ka mid ah wilaayaadka dalka howlgalladaasina waxaa ka mid ah weerar kamiin ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka baarsanguuni ee hoostaga magaalada kismaayo weerarkaasi oo lala beegsaday maleeshiya lug ah oo ku socdaalayay duleedka deegaankaasi ayaa waxaa lagu dilay saddex murtad oo mid ka mid ah uu sarkaal yahay halkaa lagu dhaawacay toddoba kale sarkaalka oo ahaa taliya unug ayaa lagu magacaabi jiray maxamuud xasanow xasan halka mid ka mid ah askartana lagu magacaabi jiray maxamed axmed raabi kaasi oo ka howlgelayay xabsiga fi-ad oo ah xabsi si aad ah dadka muslimiinta ah loogu tacdiibiyo oo ay murtadiintu ku leeyihiin magaalada kismaayo sidoo kale howlgal qarax ah ay toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wadada warshadaha ee magaalada muqdisho gaar ahaan xero jarmal kaasi oo lala egtay gaari nooca raaxada ah oo ay wateen maleeshiyaad ka tirsan booliiska riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen toddobaadkan howlgallada ay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka buufow iyo degmada jannaale howlgalkaasi waxay ciidamada mujaahidiintu ku soo aniimaysteen hal mooto askarina waa lagu dhaawacay sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan howlgal qaraxa ka fuliyeen fariisin ay maleeshiyaadka riddadu kaga sugnaayeen gudaha degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtada haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii toddobaadkan dhacay dhanka kale maleeshiya oo ka tirsan bankrafta riddada ee maraykan ku tababaray ayaa toddobaadkan waxay weerar ku qaadeen tuulo ay dad beeraley ah degan yihiin oo lagu magacaabo daniga baalow oo hoos tagta deegaanka basra maleeshiyada bankrafta riddada ee maraykanku tababaray ayaa waxay deegaankaasi dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen dadka beeraleyda ah ee tuuladaasi ku dhaqan waxaana ay dileen saddex qof oo shacab ah halka ay dhaawaceen saddex kale saddexda qof ee ay dileen laba ka mid ah waa ilmo yaryar halka qofka saddexaadna lagu sheegay wiil dhallinyaro ah dadka ay dhaawaceen laba ka mid ah waa haween midna waa rag sida ay dadka deegaanku warbaahinta u sheegeen toddobaadkan dhacdooyinkii diiwaan geliyey waxaa ka mid ahaa weerar ay maleeshiya ka tirsan murtadiintu ku qaadeen suuq ganacsi oo ku yaal magaalada beled xaawo ee gobolka gedo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa toddobaadkan weeraray suuqa ganacsi ee magaalada beled xaawo halkaasi oo ay ku sugnaayeen dad shacab ganacsato ah ganacsatada magaalada beled xaawo ayaa iska diiday lacago baad ah oo ay ku soo rogeen maleeshiyaadka riddada ee ku sugan magaaladaasi maleeshiyaadkan oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka ayaa weeraray suuqaasi iyagoona dhaawacyo u geystay dad shacab ah kuwaasi oo ganacsiyo ku haystay suuqaasi ilaa afar qof oo shacab ah oo ay qayb ka ahaayeen dumar ayaa ku dhaawacmay rasaastii ay ridayeen maleeshiyaadka riddada ee weerarka ku qaaday suuqa magaalada beled xaawo dhacdooyinkii toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa in dab xoog leh uu ka kacay geerish ku yaal magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo geystay burbur xoogan oo soo gaaray gaadiid kala duwan oo isugu jira kuwa xamuulka iyo gaadiidka rakaabka dabka ayaa si gaar ah uga kacay sida lasoo wariyey geerish lagu magacaabo beebaha waxaana uu dabku burburiyey gaadiid tiradooda lagu qiyaasay shan iyo toban baabuur kuwaasi oo isugu jira gaadiidka xamuulka ah iyo kuwa dadku raacaan geerishku dabka ka kacay ayaa ahaa goob gaadiidka lagu xarayo ilaa wareedyo deegaanka ah ayaa sheegay in dabku socday in muddo ah waxaana taasi ugu wacnaa inuusan jirin gurmad deg deg ah oo goobta la gaarsiiyey waxaana dabka si iskood ah ula tacaalayay dadka rayidka ah oo keli ku ahaa waxayna si dabkaasi u bakhtiyaan adeegsanayeen biyo iyo ciid maadaama aysan jirin gaadiid dabdamisa muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qiic iyo uuro ka baxayey goobta iyo gaadiidka geerishka ku xaraysnaa oo gubanaya waxaa sidoo kale la arkayay dadka shacabka ah oo isku dayaya inay damiyaan dabka haddii aan halkaasi uga gudubno dhacdooyinkii soomaaliya ee toddobaadkan dhanka maali ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar xasminah ku qaadeen mid ka mid ah saldhigyada ciidan ee maleeshiyada xukuumadda dabadhilifka ah ee maali weerarkan ayay mujaahidiintu dhowr jihood duulaan kaga qaadeen fariisimaha maleeshiyaadka xukuumadda bomaako waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday muddo saacada ah allaha fadligiis ciidamada mujaahidiinta ayaa markii dambe si rasmi ah ula wareegay saldhiggaasi iyadoo goobta dagaalka ay isaga firxadeen maleeshiyadii la weeraray bayaan ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay mujaahidiintu ku dileen in ka badan afartan askari islamarkaana lagu dhaawacay boqol kale weerarkan ayaa imaanaya iyadoo dhanka kale weli magaalada caasimadda ah ee bomaako ay go'doomin ku hayaan ciidamada mujaahidiinta kuwaasi oo u jira dhowr kilomitir xukuumadda militarian ayaa wajahaysa masiir mugdi ah iyadoo warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ay sheegayaan in nusratul islaam walmuslimiin ay ku dhowdahay in ay caasimadda gacanta ku dhigto bomaakana ay noqonayso caasimaddii ugu horreysay ee uu la wareego ururweynaha alqaacida xubintii dhacdooyinka toddobaadkana waa inaga intaa walaalka نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka raadraaca toddobaadka markana waxaad kusoo dhawaataan idaacadda islaamiga ah ee andalus oo toddobaadkan baahisay mid ka mid ah halyeeyadii fuliyey howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday dhismaha xarunta godka jilacow ee magaalada muqdisho قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في
walaalahayga muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay khaasatan reer jilcoow insha allah waxaan leeyahay biidniillaah waqti yar waqti yar koowan insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonnaaye insha allah biidni illaah dhammaantiin waxaa rajaynaynaa ilaahi subxana watacala waxaa ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino xaafadihiina aad nabad ku tagtaan
لأجل كفر ليمنع بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينا كتاب الله يدعو للجهاد yaasiin sheekh xasan maxamed oo ku magac dheeraad daacad ama shujaac waa haliyey ka tirsanaa majmuucadii inqimaasiyiinta ee weerarka ku qaaday xarunta murtadiinta ee godka jilacow ee magaalada muqdisho geesigan oo ka soo jeeday beesha eelaay ayaa ku dhashay degmada buuraha kaba ee wilaayada baay halkaasi oo uu ku soo qaatay waxbarashada aasaasiga
تقول أما ترون الكافرين سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا istiishaadii yaasiin ayaa ka mid ahaa haliyeyadii allaah u doortay inay fuliyaan howlgalkii uhiilinta madluumiinta ee ka dhacay godka jilacow howlgalkaasi oo shaafiyey qulubta muslimiinta ayaa waxaa ku halaagsamay murtadiin fara badan oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad inqimaasi yaasiin oo muddo tamanin jiray fulinta howlgal istishaadi ah ayaa faraskiisa ku buqno gooyey dhismayaasha godka jilacow isagoo u hiilinayay maxaabiistii muslimiinta ee jeelkaasi ku dhibaataysnaa waxaana allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa لمن ركنوا إلى الدنيا النعينا هي الدنيا ورب البيت تفنى فوبوا للجنان مشمرين وأقبل للجنان ولا تبالي بمن ركنوا إلى الدنيا النعينا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا أنا وكفلاوة هي مقعيقة ياسين شيخ حسن محمد ولا مجاهدين تنايا قانان داعت ولا لها مكتبكم وحيا قانان شجاعيرة insha allah waxaa rabaa inaan soo gaabiyo maadaama waqtiga ay yar yahay saacadooyin yar heestaa insha allah biidnilah waqti kooban waqti dhow insha allah waxaa rabaa cadowga ilaa inaan la xisaabtamo shaqada islaamka iyo dhiibta inaa gutaa rabaa marka waxaan leeyahay walaalahayga muslimiinta ah meel kasta ay joogaan ilaahay ka cabsada meel kasta aad joogtaan ayaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah maanta waxa aan ku walaalownay waa diintaani waa muslimnimadani waa walaalnimadani waxa weliba waxa ugu horeeya qofka muslimka ah oo diintiisa qaatay ilaahigiisa gartay rasuulkiisa gartay waa walaalkeeni laakiinse qofkii muslina aha uu dhahaya diintiisuna uu ku jeestay rasuulkiisuna uu la dagaalmay ilaahigiisuna uu ka caasiyey kaas walaala manahan faana marka insha allah waxaa leeyahay niminyo muslimiinta ah waa u jeedaan walaalaheena reer khaza si loo galaayo waa u jeedaan walaalaheena muslimiinta ah meel kasta joogan si loo galaayo walaalaheena soomaali jooga waa u jeedaan maalin walba xabsiyada loo dhibaataynayo markastay ku joogi kartaa walaalow adoo muslim ah diintaa haysta rasuulkaada aamintay ilaahaygaada rumaysay siday ku fidhin kartaa si xaafiddaad ugu joogi kartaa walaalow war muslimnaad tahay diintaada usoo kac walaalahaada difaac diintaada difaaco dalkaada difaaco nimankan gaaladan oo ilaahay ka caasiyaan la dagaal war dagaalka maxaaga cabsina war haddaa cabsinaysid hataa dagaalka taa ka qayb kaadan karin islaamka sheeko kale u qabanaysaa jihaadka soo gal ha isdhihin haddaa fuli aad taha cabsinaysid xaafidayda iskujohaisdhihin micnaa jihaadkan wuu weynyahay ilaahay subxaana watacaala haddaa aad habadda aa ka cabsinaysid habadda adaa baran doontaa insha allah kaskaada u baranaysaae jihaadkaan soo galaa ku leeyahay waxaa idinku aaninayaa jihaadka naftiin iyo maalalkiinba ka bixiya jidka ilaaha infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum walaalow muslimnaa tahaa diintaada difaaco ha cabsanin insha allah adoo diintaad difaacanaysa hadda adduunkan ka tagtid ilaahay subxaana watacaala wixii noo ballanqaaday waa og tahay marka walaalahai mujaahidiintana u soo jeesto horta wallaahi alxamdulilah maanta ma rabin inaa walaalahi mujaahidiinta aan ka tago inaa maanta inaad micnaa saan igu sugotiyaan annagna aan ka tago ma rabin laakis waxaa ee qasbe ina maanta aa walaalahi mujaahidiinta ayagoo ila joogaan aa macsalaameeyo aa ka tago waxaa ee qasbe micnaa wallaahi bilaahi wax kale ma ahane walaalahay xabsiyada ka jir oo maalin waliba liska dhibaatayna wallaahi bilaahi taas ayaa qasabta waxaan leeyahay insha allah sabra gadaashayda insha allah ilaahi subxaana watacaala waxaa idinka barinaya inaa gadaashayda ilahi subxana wataala idin fidnaynin gadaashayda insha allah inaa jihaadkan ka tagin ayaan rajeynaya ilaahi subxaana watacaala noo idinka barinaya wallaahi maanta wax kale ma ahan wallaahi maanta waxaa ee qasbi micnaa inaa ani maanta idinka tago wallaahi waa ogtihiin jeeco waxaa ka jir wallaahi bilaahi waa ogtihiin walaalo muslimiina gebdho muslimiina walaalahay wallaahi bilaahi waxaasaa fiirsin waa wallaahi bilaahi waxaa go-aansaday inaa dhafahayga iyo hilbahayga inaa wallaahi bila adduunkan walaalahay in la dhibaataan adduunka iska joogo wallahi inay maaqul ahayna arkay marka walaalayaal insha allah nin walba geeridiis waqtigiisa kama hormaro mana kadib dhaco marka waxaa idin leeyahay insha allah walaalayaal insha allah waxaa leeyahay nimiyow jihaadkan jihaadkan ani waa baxay walaalaha ila socon waa isla baxnay insha allah jihaadkan idinkaa idinka tagnay marka hore jihaadkan waxaana lagu soo gaarsiiyey sidaan amal maalin walba qofaa shiida mina qof kale uu tahay qofka micnaa hal maalin jihaadkan ma iloonin insha allah waxaa idin leeyahay gadaasheen yaa jihaadkan la cidlaynin gadaasheen jihaadkan yaa laga tagin gadaasheen micnaa yaa laiska fadhiisin xaafadaha laiska fadhiisin walaalayaal walaalahay mujaahidiinta waxaa leeyahay walaalayaal sabra sabra sabra insha allah biidni illaah ilaahay waa noo nusrayn doonaa nasrina siin doonaa insha allah markaa shahiidnana ilaahay subxaana watacaala waxaa ka rajaynayn waa ogtihiin insha allah walaalayaal waxaan leeyahay sabra saaxiibada mujaahidiintan waxaan leeyahay saaxib yaal wallaahi bilahi waa idin jeclaay waa idin jeclaay wallaahi bilahi waa idin jeclaay waa isku barani waa jihaadkaani waxaa ku alaalowni waa waa diinteeni inaa idinla jihaado maalin waliba aan idin garab taagnaado jihaadkan aan isla wadno meel aan isla gaarsiin waa rabe laakiis insha allah walaalayaal tayadaa soo hormartay saaxiibkaygiyo sawar ha idloon insha allah ma idloon doontid ani insha allah ma dhimanayo ilaahi subxana wataala wax ka rajaynaya ma dhimanayo insha allah inaa ilaahi subxana wataala shahaadadiisa yaa rajaynaa insha allah waa noolaan doonaa weligeena waa noolaan doonaa nolol aan dhammaanna ku noolaan doonaa adduunkan waxa u socdaa nolol aan laga dhama weligeed aan dhammaanayn abadkeeda aan dhammaanayn insha allah meeshaas baa u socdaa insha allah idinkana meeshaas idinku suga marka ay imaataan meeshaas idinka idinka soo dhaweyn doona insha allah anaa idinkan horumari doona iska sabr insha allah walaalayaal wallahi maanta waa raba inaa ila socotaan ila socon aan isla baxno laakiin islaamka shako kalaa idin dhiibtay islaamka shako kalaa u haysaan insha allah walaalayaal sabra idin leeyahay walaalahayga muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay walaalayaal insha allah insha allah khaasatan reer jilcow insha allah waxaan leeyahay biidn illaah waqti yar waqti yar koowan insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonaaye waqti yar insha allah noo sabra waqti yar saacado yar insha allah saacado yar kabaad waa idinla joognaa insha allah inta anaga idinka imaanayn insha allah sabra insha allah biidni illaah dhammaantiin waxaa rajaynaynaa ilaahi subxana watacala waxaa ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino xaafadihiin aad nabad ku tagtaan insha allah taas rajaynaynaa insha allah islaamkuna waa soo qorsheeyey ilaahi subxaana watacaalana insha allah waana gartaagan yahay islaamkuna waa noo soo qorsheeyey insha allah anagana biidni illah hoosheena waa gudanaynaa islaamka shaqadii noo dhibtin insha allah madaci doon waa gudan doonaa waxaan leenahay marka idinkan insha allah sabra xabsiyada kale walaalahay ku jiran waxaan leeyahay insha allah biidn illaah wallaahi bilaahi walaalaha naga dambeeyey walaalaha diyaarsan walaalaha mar walba saacaado walba naftooda u diyaarsan si ay gaalada idinka qabtaan bisa wallaahi bilahi ragaa u diyaarsan ilaahay u tal saartay marka idinkan waxaan leeyahay insha allah noo soo duceeyey gaalada ay murtadiinta waxaan leeyahay niminyow horta marka ugu horeysa ilaahigiina ka caasiseen rasuulkiina ka kufrisaan diintiina kufrisaan waxaan leeyahay horta tawba idinku waajibta soo tawbakeena soo tawbakeena soo tawbakeena horta waxaa leeyahay soomaalida nin kuudigi kuma dilin waxaa idin leeyahay nimiyow tawbadkeena diintiinu soo laabta nimiyow tawbadkeena oo diintiinu soo laabta haddaa tawbakeeni weysaan insha allah biidni illaah anigu waxaa diyaar u nahay waxaa mar walba u diyaarsannahay lafaheena inaan mar walba iska qarxino hirooyinkiina intii aweeduna inaan samaynayno insha allah biidni illah idinkay gaalada keenteenba insha allah waxay idinka dhici doon waa la arki doonaa insha allah nimankan kufaarta aan waddankeena kusoo duushay ugu horreysa uganda burundi kenya etoobiya maraykan turki nimankan luguddii haddaa aqoon ha loo fasiro insha allah waxaan leeyahay soomaaliya waxaa u malaysa inay rag joogin oo diintooda difaacaya oo dalkooda u dhiminaya oo gabdhahooda difaacanaya oo waddankooda difaacanaya hooyooyinkooda difaacanaya inay joogin oo malaynayseen waa isku soo gasheen dad murtadiinoo diintooda gata idin keeneen insha allah maxaa ka dhaafteen waa ujeedaan wixii idinka dhacay waa ujeedaan etoobiya hadda waxay rabtaa inay baddaani qaadato kuwa kan la mid an waxay rabaan inay waddankeena badaheena iska dhaafay waddankeena dhan inay qaataan insha allah haddaa rabtaan taas miidiin suurtagelayso waxba ha daalina waxba ha rafaadanina waxaa idin roon hadda inaa waddankaa iskaaga baxdaan haddaa diidaanna insha allah uganda way ogtiin tii buulmareer ay ugu dhacday hadda ilaa hadda kuma baana qaadanin waxaad isku dayaysaa ilaa hadda inaad soomaali kasii mad adeegto soomaaliya ka jirto insha allah kuma jiri doontaan idinkoo dulaysan rafaadsan oo wejigiina hadda bal fiirin karina soomaaliya ka bixi doontaan insha allah etoobiyana waxaa leeyahay waxaan leeyahay soomaaliya ha ku rafaadanina soomaaliya waa ogtihiin in raggeesaal ay joogaan ha isku dayinina marka soomaaliya kenya burundina waxaan leeyahay haddaba waa dhowdihiin waa bixi kartaan haddaa bixi weysaan insha allah biidni illaah biidni illaah biidni illaah idinka haddaa macnaha ka tashinaysaan waxaa hubkaan iyo gantaaladan iyo qoryahan hadday ka tashinaysaan anigu waxaa ka tashinayno waa ilaahi subxaana watacaala bis qori kama tashinayno gaari kama tashinayno hub kama tashinayno waxaan ka tashinayna bilaahi subxaana watacaala le waay waxaa lasoo baxaynaa lasoo dhaqaaqaynaa hal qori iyo afar qasnad waxaas ayaa micnaa cagta idinka marinaynaa waa artan filaynimadiina idinkana intaas qoriya intaas hubba intaas qoryaala intaas kaaryaala aweetaan intaas gaari aweetaan iska marka hore ay ka jibayseen anagana ilaahay subxaana watacaala soo tal saaranayna afar qasnad iyo hal qoriya soo qaadanayna markaasaa lugta furaysiin war waa ogtihiin dullinimadan iyo rafaadnimadan inaa ku jiri karin waa diidayma waddankan nooga baxa waxaa idinka dhici doonan insha allah waa arki doontaan haddaa anaga maanta aa baxnay rag naga dambeeyey insha allah meel aa idin saari doona insha allah biidni illaah umuradana waxaan leeyahay alxamdulilah markana waxaan leeyahay umurada guud ahaan mujaahidiinta dhan waxaan leeyahay walaalayaal sabra walaalayaal sabra walaalaha loo naxariisto walaalaha yaa laga adkaynin wallaahi bilaa haddaa maanta amiir tahay oo walaal mujaahida inuu jihaad u row haddaa dartaada hadal aad dhahday adi dartaada jihaadka ugu fadhiista wallaahi bilaahi waa dembigeen walaal ilaahay ka cabso walaalaha aday amiir u tahay sifaan ula dhaqan sifaan ula macaamul wallaahi bilaahi qof muslim qof jihaad mujaahid haddaa jihaadkan ka tag wallaahi rafaaday leedahay adi dartaada jihaadkan wax kale mugu tag inay qof waxaa arkaysaa nin ani jihaad inaa jihaad waa rabaa wax kale mugu tag inay jihaadkan nio ninka amiirka ahaa nio dulqaadan uu leeyahay walaalaha loo naxariisto haloo qalbi furnaado waxaa leeyahay idinkan insha allah biidni illah ilaahi subxaana watacaala ajarkiina mudacii doone hala sabro insha allah biidnillah tasaasa in leeyahay walaalaha umurada guud ahaan dhammaantood caweydo ugu horreey waxaan leeyahay insha allah biidni illah noo soo duceeya noo soo duceeya insha allah biidni illaah anagana marka aa baxno ilaahay aa la kulanno insha allah noo soo duceey noo soo duceey noo soo duceey insha allah biidni illah yaanan iloobin insha allah hadaladii ugu dambeeya walaalahay muslimiinta u dhiibinaya insha allah intaan waay hala ii gaarsiyo insha allah biidni illah walaalayaa idinkan waxaan leeyahay marka hadalka aa maqashaan codkeeda idin soo gaaro insha allah walaalayaa haliii soo duxna loo soo duceeyo khaasatan ragga asusocon hanala soo duceeyo mujaahidiinta dhan haloo duceeyo insha allah anagana halonala soo duceeyo hanala cafiyo qof walba muslima maanta oo adduunkan ku nool waxaan ku codsanaya cafis qof walba muslim adduunkan ku nool maanta waxaan ka codsanaya cafis inaa caafiyo ilaahay subxaana watacaala dartiisa ii cafiyo yaa ka codsanaya insha allah biidni illaah biidni illah in ilaahay subxaana watacaala dartiisa u baxe wallaahi bilahi wax kale ma aanan u baxin wallaahi bilahi si ay kale raacidan kale raacida tawxiid in si ay korkana ka lehedaa u baxay wallaahi bilahi reer jircow walaalahay muslimiinta xabsiga ku nool inay nabasi si ay nabad ugu noolaan lahaa u baxay wallaahi bilahi wax kale inaysan u bixin hooyada aabahan waxaan leeyahay hooyo aab waa idin jeclahay wallaahi bilahi waa idin jeclahay inaa idinka tag marwin laakiinse waxa idinkaga tag waxa waaye ilaahi subxaana wataala jecelkiisa oo kullankiisa iyo walaalahayga muslimiinta maalin walba ay dhibaataysan yihiin inaa ilaahay sabab iga yeelo in albaabkaas aan kusoo furo ayagoo nabad qoan ilbaabkaas ay kusoo baxaan hooyo aab waxaa idin leeyahay halii soo duce halii soo duce yaali iloobin biidin illah anigna waa idin soo ducayn doonaa insha allah hooyo aab walaalahayga muslimiinta meel kasta joogaan yaanu la iloobin ducada yaa la iloobin ducada yaa la iloobin insha allah biidin illah biidin illah ducada yaa la iloobin cafiskan insha allah walaalaheen dhan walaalaha hadii isla socon dhahal soo cafiyo khaasatan walaalaha hadii isla socon dhahal soo cafiyo anigana hal iisoo cafiyo anigana hal iisoo cafiyo insha allah marka waxaan leeyahay jihaadkan yaa laga tegin jihaadkan hal wado dhiiggeen yaa la dacin dhiiggeen yaa la dacin liwaxyadan maalin walba ay baxayaan liwaxyadan maalin walba ay socdaan liwaxyadan maalin walba ay shahiidaan insha allah walaalayaal dhiigood yaa la dacin dhiigood yaa la dacin rag mujaahidiinta dhammaantoodan waxaan leeyahay umradaha la adeeco ركنوا إلى الدنيا النعينا أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markana aan eegno dhanka ah iyo wilaayada baay xaflad shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday ka gudbaysay dugsiga hoose ee al amal oo ka dhacday deegaanka yaaq baraaweh ee hoostaga ah degmada diinsoor ee wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa tabintan inooga soo diyaariyey bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan ku suganahay dugsiga hoose dhexe ee alamal ee ku yaala deegaanka yaaq baraaba ee hoosega degmada dinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhaceysa xafladda qalinjabinta dufcadii koowaad ardayda ka qalinjabinaysa dugsiga hoose una gudbaysa dugsiga dhexe xafladda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay si gaar ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadan waalidiin culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada hadda waxaa si toos ah u bilowday qeybihii xafladda iyo kelimaadka waxaa xafladda lagu daafuray aayada qur-aan ah acuudu billaahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allaahu axad allaahu asamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaa loo baaqay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee al amal ee ku yaala deegaanka yaaq baraawe ee hoosega degmada dinsoor assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladayna ee ka dhacayso deegaanka yaaq baraawe ee madrasada al amal al asaasiya oo xafladayna oo ah xaflad takharuj oo arday ka takharujayo ama ka qalin jabinayo marxalada ibtidaa'iga ama dugsiga hoose ee marxaladda shahaadiga ah oo maanta shahaado u qaadanayo ama shahaado ka qaadanayo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu na soo waafajiyey ayaa ku mahadsan marka waalidiinta iyo ardayda kale iyo xuduurka kale oo kasoo qaybgalayaasha way mahadsan yihiin madrasada ee ku taalla yaaq baraaway oo ka howlgasha intaa muddo ah dadaal iyo juhuud waxa ay soo bixiso ilaahay fadligiisa iyo manigiisa waxaa u suuragalay in ay shahaado guddoonsiiso arday intaa muddo soo dhiganayay ugu badnaanna ilaan lix sano ugu yaraanna waa saddex sano oo yacni dhiganayay inay markaa oo shahaadooyinkii ay qaataan marka farxad weyn ayay inoo tahay jiilka soo korayana marka waxay u tahay marka wax ay higsadaan waxbarashadana waa qaali marka insha allah waalidiinta waxaan ku dhiirigelinaynaa ama aan markaas oo dhiirigelinaynaa inay marka ardaydu usoo diraan oo yacni waxbarashada ama aynu ku dhiirigeliyaan si ayagana markaas oo fursadda oo nooca ah ay u helaan marka qof walba insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa qiimaha iyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada wuu fahamsan yahay madrasada ilaan maadooyinka lagu barta waxaa ka mid ah muwaadka tarbiyada oo haddii ay ahaan laheeda xadiid fiqi towxiid tajwiid intaa ayaa lagu bartaa luqa alcarabiya waa lagu bartaa sidoo kale taariikh waa lagu bartaa ku yidhahda cilmul ard ama juqraafiya oo macnahaas loo yaqaan isagana waa lagu bartaa waxaa lagu bartaa culuum ama sayniska lagu bartaa riyaadiyaad oo xisaabta lagu bartaa intaa maadaana lagu bartaa oo intaasoo sidoo kale maxaan ku yidhahdaa mutawasitka ama dhexe haddii loo gudbana waxaa soo kordhayo tafsiirkaa soo kordhayo waxaa soo kordhayo taariikh oo faahfaahsan oo taariikhda islaamiga ah intaasaa lagu bartaa annagana aad baan ugu faraxsannahay aad baan u soo dhowaynaynaa wilaayada degmada garab istaaga ina garab istaagtay iyo yacni wilaayada gobolka makaatibtii kala duwan oo garab istaagii xafladda ay u sameeyeen intaasoo dhan marka insha allahu tacaala waan ka mahad celinaynaa wabilaahi towfiiq wallahu aclam waa hagaag weli waxaa si toosa u soconaysa xafladda qalinjebinta dufcadii koowaad ee dugsiga hoose dhexe ee alamal ee ku yaala deegaanka yaaq baraawe markan waxaan si toosa u eegi doonaa qayb ka mid ah bandhig cilmiyeedka ay soo diyaariyeen ardayda madarasada alamal ونقدم الشكر والتقدير إلى والي الولاية الإسلامية باي لما بذل من جهود جبار في تنخيف جيل المسلم بالعلم والمعرفة وأيضا يشكر المكتب التربية والتعليم في ولاية باي الإسلامية ونرحب في مسؤولي المكتب التربوي على العلوم الشرعية والتجريبية التي قررها المكتب العام التربوي لحركة الشباب المجاهدين وها نحن اليوم نعرض بعض ما درسنا في مدرسة الأمل الأساسية في يقبراوي من محافظة دنسور ويسرنا أن ندخل السرور في قلوب الحاضرين من السيدات والسادة الذين قادهم الشوق إلى استماع كلماتنا العطرة المنيرة ونقول للكل حياكم الله وبياكم ورفعتم وجوهنا وعمرتم حفلنا ولا ننسى أن نثني على دورات الأمهات من تكارب الأعداء وجزى الله الأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات خير ما تقدموا لأمتهم في بناء الجيل المستقبل وأختتم كلمتي بحمد الله على أن بلغنا ختام حفلنا المبارك وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigu magacaygu waa faaduma ibraahim waxaan meeshaan kusoo jeedin doonaa sheer carabiya hal ilcilmi fi lislaami ilaa fariidatun wahal ummatun saadat bikayri tacallumi laqad ayqada alislaamu lilmajdi waalculaa basaa'ira aqwaamin can ilmajdi nawami faashraka nuuru alcilmi min xujraatihi calaa wajhi casri biljahaalati mudlami wadaka xusuuna aljaahiliyati bilhudaa وقوض أضناب الضلال المخيم وأنشط بالعلم العزائم وابتني لأهلية مجدا ليس بالمتهدم وفك إسار القوم حتى تحفزوا نهوضا إلى العليا من كل مجثم وعما قليل طبق الأرض حكمهم بأسرع من رفع اليدين إلى الفم وما ترك الإسلام للمرء ميزة على مثله ممن لآدم ينتمي ولا فخر للإنسان إلا بسعيه ولا فضل إلا بالتقى والتكرم hooyay la'aanta hadafkaan lahaan jiray intaa laaca oo helo sacab lama istaagee laylkii maray tahay dhibin hooye gaarbaad igu leelinaysay hooyay la'aanta miyaa luu noqon lahaa qof loo bogo darka lagu bogsoodaay qof tallaabta doojaay hooyoy lixaadkan ku laafyo ayaa tahay hooyaday macaaney hooyo hooyaday rumaaday hooyo hooyo gacal hooyoy hooyo ilbahan ka beermaay hooyo hidda kula arooraay hooyo saddex jeer haqmudaney hooyo horaan lay adoon jirin hooyo saan harag ma yeeshee hooyo hililin iguma yaallee hooyo lafahayga ma yeesheen hooyo saddex tiraa habeen helay hooyo caloosha igu haysay hooyo hadba ila wareertaay hooyo anigoon hurdoon laday hooyo imise habeeyey hooyo oo uurka kaa haraantiyey hooyo
ma intaa ku jeedi doona insha allah qaar kumid ee su-aalayaal oo arday oo ardayda lanka talgalay laakiin marka insha allah ku faa'iidaysadow ha istaagoy qaybta nin koreyta maya qaybta juqraafiga ma sheegase udkur aljihaad al asliya aye ardaygii hay migalkii iyo balaantaba aye lanka ha istaagoy lanka istaag magacaygu waa daayare maxamuud madarsadaan dhiganayo waa alamal asaasiya deegaanka yaaq baraawe su-aashan jawaabteeda haddaa isku day waxaa waaye الشرق الشمال الجنوب الغرب jawaabtana waa jawaab ay ka bixisay jawaab saxa su-aal lamaad may udkur ahamu mawaarid ilmiyaha fi soomaal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومداك سرير سعاد محمد إبراهيم سؤال أتي جوابت حديث كده الآبار والأنهار والأحواض, والأحواض الصناعية جزاك الله خيرا جوابتك بيدي وجواب صحيح insha allahu tacaala may kale nin iga su-aalo oo taariikh ah oo mayb waa taariikh su-aal koowaadna may ahay mataa wulida sayid maxamed cabdulla xasan wa ayna wulid mataa wulida sayid maxamed cabdulla xasan wa ayna wulid wulida sayid maxamed cabdulla xasan ألف مئتين سبعة وسبعين هجري الموافق ألف ثمانمائة ستة وخمسين ميلادي في قرية قوب فردوت جزاك الله خيرا جوابتك بيدي وجواب صحيح waa hagaag dhegaystayaal weli tabintii tooska ayaan ku guda jirnaa iyo xafladda qalinjabinta dufcadii koowaad ardayda ka qalinjabinaysa dugsiga hoose ee alamal una gudbaysa dugsiga dhexe markanna waxaan eegi doonnaa dhinacii waalidiinta ka soo qaybgalay xafladda ilaahay subxaana wa tacaala u maxadun suqnaati jalla jalaaluhu intaasii kadib in oo isaga hadala waalidiinta ardayda meebolinaa jazaakumullaahu khayraa saa dhowaada walaalaha oo sanabooqoden gobolka sanabooqoden maamulaha tarbiyada ama amiiru waxbarasho saa dhowaa bolinay marxaban bikum sasiin dhowaashma gacmo furno siinka dhowaashna niisamis siinka dhowaashna jeelaan iyonay kal jecelo siinka dhowaashna intaasay kadib mee kale su dhowaashnaa saa dhowaayna su marxabaashna macalimiinta oo owlaadina horsurunuudi himiin imaalan manaa la dareerkati la socodkati intaasay usugna manaas saa dhowaada marxaban bikum mahadsantanoo liina owlaada walbaradkati isna meebaliinaa dadaalka isanku muujisteen yonay geesnimada isunsuu busteen ka mahadsantaan saa dhowaada boosinliinsasiinka dhowaashna iyadoo onka faraxni niidinaw iyadoo onka dhalaashi waalidiinta unu sagahada ina sagahadla meeboliina waalidiintanaw ciyaalkanaw manaa ini oo iskoolka iyonay meelaha tarbiyada iyonay islaamka diinka islaamka iniino ku buraarigasna ini dugsida camirna ini iskoolaha camirna waxbarashada intaas boosun dirdiirama hadee kolley suun aragu hayna maananshaa wujuuhuda meyle maananshaa haadarta iyo qaabka maara walaan iyo hayaan bacdallaahi maanansheegada iyada aan kama hadyaana marka dadkii maanansheegada dadaalka muujiyay maananshe macalimiintii ilaa maanansheegada heer gobol heer degma walbahaadan kolley maanansheegada meele dadaal badan yaa ku muuqda ardaydii yaana maanansheegada dadaal badana muujidi iyada ayoona kama hasinyin waalidiintii hadee kolley maarnansheeyoona dhaqaale iyo walwelba maarnansheegada biyaayoona saas oo kale maarnansheegada kolley ardayda aanoo ka maraya la hadalow ardayda horta kolley walbarashada maarnansheegada ilaahay subxaanahu watacaala iyo siin nasiibi dad badanoo han halaalna ilaahaygii oo maarnansheegada hortaasan waafajiy ankama hade bacdallaahi de walaaladka wawaha maarnansheegada nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa sheegay maarnansheegaad hortu walbarashada ammaantiye wal geekdhowmanta laka akhriyahay wayu ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam mayray khayrakum man tacallama alqur'aana wacallamahu nnaas macalimiinta maarnansheegada wayu ahaa walbarashada antaasyoona waalad iyo walhabari hatana walaagi sii biyo hayaan shay oo maarnansheegada geeka dareero ilaahay subxaanahu watacaala maarna khayraad oo andareeryalanki walhabaray maarnansheegada andareer usuun andareerow isiina maylsinku faday maarnansheegada ini isin walbarashada maarnansheegada lama raabtaan guntii iyo gebagabadii ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal markan waxaa si toosa loo gudagalay qaybihii bixinta shahaadooyinka iyo abaalmarinada loogu talagalay ardayda ka qalinjibinaysa dugsiga hoose dhexe ee lamal ee ku yaala deegaanka yaaqbaraab ee hosaga degmada dinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay waxaynu geli doonnaa tawsiica shahaadaat waljawaa'is ardayda la guddoonsiinayana waa ardaydii dhiganaysay madrasatul amal al asaasiya oo ka qalinjabiyey dugsigeeda hoose una gudbay dugsigeeda dhexe waxaan leenahay marka waxaynu qaybin doonaa jawaa'ista ayaan qaybin doonaa iyo kadaalika shahaadooyinkii ayaan qaybin doonaa saddex kaalmood ayaa la abaalmarin doonaa waxaan u wacayaa ardayadda ugu horrayso ee gashay kaalinta koowaad waxaa la dhahaa batuula xasan ayaa la yidhaahdaa waayahay ardayda horta saa ognahay dhammaantood waxay u badan yihiin mimtaas iyo jayid jiddan ayay u badan yihiin ardayga ugu horreeya waxaa soo kacayso batuula xasan dhurre shahaadadeedu waa taasaa iyo waxay ku guulaysatay lacagta intaas leeg oo ah milyan iyo laba boqol iyo siddeetan kun oo u dhiganto afartan dollar waayahay maasha allah la dhaho waayahay waxaa noogu xigo kaalinta labaad waxa weeyaan waa sumaya nuurkey suufi ayadana waxaan leenahay soo dhowow waxaad qaadataa shahaadadaada iyo abaalmarintaada ayadana waxay heshay qadar gaaraayo sagaal boqol iyo lixdan kun oo u dhiganta lacag gaarayso soddon doolar maasha allah waayahay maasha allah andhaano waayahay ardayada kale ku sii xigto waa saabriin sheekh cabdi sanay ayaa ku xigta oo gashay kaalinta saddexaad ayadana waxay ku guulaysatay qadar gaaraayo siddeed boqoloo kun oo u dhiganta lacag labaatan iyo shan doolar ah lacagti waayahay maasha allah intaas kadib marka waxaan gelayaa inaan sii qaybiyo shahaadooyinka waxaa nagu xigo daahira maxamuud macalim ibraahim waayahay faadumo ibraahim maxamed waayahay umulkhayr maxamed cali waayahay sawde sayid cali nuur waayahay waxaa nagu xigo cusmaan macalim yarow kerow abubakar aadam deerow xasan khaalid cali abshir waxaa nagu xigo yuusuf aadam axmed halkaas marka waxaa noogu eeg hadduu ilaah yidhaahdo xafladeenii oo ay ku qalinjebinayeen ardayda dhigato madarasatu alamal al asaasiya oo ku taala deegaankii aqbaraawe waxaa leenahay ilaahay subxaana watacaala nooga dhigo midii bulaasho oo barkoodo wallaahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam guud ahaanna intaas ayaan kusoo gebagabaynayna allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadcelina oo noo suurtageliyey tabinta xafladan qiimaha badan ee maanta ka dhacaysa deegaanka yaaq baraawe ee hoosaga degmada dinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay halkan oo shahaadooyin ee abaalmarin lagu guddoonsiinayay ardayda ka qalin jebinaysa dugsiga hoose una gudbaysay dugsiga dhexe tabintiina waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay bashiir muxiidiin ayuu kaasii ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka caawa inaga intaa intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu